in ka badan saddex iyo sagaashan xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa saddex toddobaad ka hor guddoonka u gudbiyey mooshin ka dhan ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ku dhaliilayaan waxqabadkiisa hase yeeshee laba cisho ka hor ayaa mooshin lagaga soo horjeeday kan madaxweynaha ee isla xildhibaano sheegay inay iyaguna gaarayaan boqol ka badan ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka taa oo micnaheedu yahay in laba mooshin oo iska soo horjeeda ay haatan horyaalaan guddoonka xildhibaan cabdi bare jabriil oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka ka keenay madaxweynaha ayaa sheegay in cadeymo buuxa ay u hayaan eedeymaha madaxweynaha isagoo ku eedeeyey dhanka kale gudoomiyaha baarlamaanka in mooshinka uu haysto muddo labaatan cisho ah oo uu u gudbin la-yahay maxkamadda sare waxaa hortaagan cid kale ma hortaagna guddoonkuna ma hortaagna waxaa kaliya oo hortaagan oo meel jeebkiisa gashaday oo isagu ka dhigtay khaanad isagu isleeyahay oo kursi isle ka dhigtay waa guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka ee gaar u tahay guddoonka shuqul kuma le habeen hore tadaana isku ogeyn wadahadal baan baan meel loo yaalay wax allaale iyo wixii dhibaatadii ka timaada burbur ka timaada ama dhinac dawlada xukuumad ha haato ama dhinac muxuu ahaa baarlamaan ha ahaato burburkii iyo dhibaatadii yimaada iyo dowlad la-aantii dhacda waxaa mas-uuliyadeeda dhabarka u ridanaya gudoomiye jawaari baa u ridanaya hase yeeshee fikirkaasi mid ka duwan waxaa qabta xildhibaan caashe maxamuud cumar caashe koos oo ka mid ah xildhibaanada mooshinka kasoo horjeeda guddoonkana u gudbiyey tala soo jeedin la xiriira in la laalo mooshinka laga keenay madaxweynaha sababo ay ku sheegtay inuusan sharciga waafaqsanayn waad la socotiin xilligii la keenay waxay labaiyo tobankii bishii sideedaad annaguna xilligaan geynay waad la socotaanoo dabayaaqadii bishay ahayd intaa waxaanu wadnay oon lahayn walaalayaal gacmo geeljido hoos baa loo dhaqaa dalkeenna innagaa leh waan ka baxnay ku-meel gaadhkii laynoo talinayey ee marba deg u wadan go-o dariskaa layna geynayey waxaan nahay dawlad rasmiya system dawli baa jira higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka kii ilaahay calaf u siiyeyna wuu soo noqonay kii kalena walaalkaas soomaaliyeed baa ku fadhiisanaya walaalow walaal wax dhaamo ma lehe ana samayno waay naga diideen walaalaha iyaga nasoo naga soo horjeeyeen mooshinka wada annagu baarlamaan iskuma haysano waxaase leenahay waktigan kuma aha munaasibe ha laga daayo fikirka ayaanu ku kala duwannahay markaan wax walba samaynay een guddoonkii u tagnay een tala bixin badan geynay ayaa waxaa noo soo baxay in aan annagu is-abaabulno in aan ka hadalno danaha ummadda soomaaliyeed in ay tahay inaan gaadhsiino higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ayaa labada dhinac kuwa mooshinka wada iyo kuwa diidanba ay ka wadaan magaalada muqdisho iyadoo dhan kastana uu ku dadaalayo sidii mooshinka kasoo horjeeda uu u fashilin lahaa waxaana muuqata iskooxaysi baarlamaanka dhexdiisa iyo shirar isdabajooga oo xildhibaanadu ka wadaan magaalada muqdisho fasiraada xeer hoosaadka baarlamaanka iyo dastuurka dhan kasta sida uu doonayana waa halkeedii dad badanna waxay baarlamaankan u arkaan in weli khibrad ku filan aanay ka dhaxlin khilaafyadii ragaadiyey dowladihii ku-meel gaarka ahaa ee dalka soo maray taas oo dad badan xusuusisay habdhaqanka baarlamaankii hore cabdulaahi maxamed shirwac oo bulshada rayidka soomaaliya ka tirsan ayaa qaba inay muhiim tahay in xal siyaasadeed loo helo khilaafka jira si uusan waqti dambe u lumin waxaanu qabnaa welwel ah dadka soomaaliyeedna sooshanse ka soo gaaraya inay bilaaban karto sidii khilaafyadii hore oo ka yaryaraa in muddo dheer la isku hayo muxuu ahaa mataqaanaa mushkiladda oo baarlamaanka ka hor loo baahan yahay in hay-adaha sharcigu ay go-aan ka qaataan baarlamaankuna markaas kabacdi uu geli doono haddii ay markaa dhacdo in xal degdega la waayo waxaa dhici karta markaa muddadaasi inay sii jee sii jiitanto doorashadii la rabay labada kun iyo lix iyo tobankana ay dib u dhacdo taas waaye midda aanu ka digaynaa inaysan taasi dhicinin arrintan xal siyaasadeed loo helo guddoonka baarlamaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyay kulamo la lahaa xildhibaanada baarlamaanka iyadoo kulamadaasi weli wax natiijaah ka soo bixin hase yeeshee guddoonka ayaa loo arkaa mid go-aanka kama dambaynta ah sida laga yeelayo mooshinka horyaalana ay gacanta ugu jirto iyo beesha caalamkuna ay walaac ka muujiyeen xiisada siyaasadeed uu abuuray mooshinka kaasoo ay sheegeen in uu dib udhac ku keeni karo xaalada dalka seenab abuukar maxamed v o a muqdisho